إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah siciid deni ayaa mar kale dib loogu doortay hogaamiyaha maamulka puntland hogaamiyaha maamulka somalilan ayaa amar ku bixiyey in la xiro wariyo dhowaan ka hadlay heshiiska shaaga oo ethoobiya la galay hal qof ayaa geeriyooday saddex kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii ciidamada dowladda federaalku ay magaalada muqdisho iyo duleedkeeda ay ku risaaseeyeen dad shacab ah yuusuf garaad oo xilal ka soo qabtay dowladda federaalka ah ayaa sheegay in etoobiya gobollada waqooyi ay u qabsan doonto sidii harar oo kale halkaas oo ah dhul soomaaliyeed oo maanta xabashida xisaabsan siyaasi caanka ah gobollada waqooyi ayaa sheegay in soomaaliya loogu oy doono sida falastiin oo kale haddaan laga hortegin saxiixa ay xabashidu doonayso inay ku qabsato baddeenna boqolaal qoysas ah oo ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey dhulboob xooggan iyo barakacin ay kala kulmayaan dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo iyo weeraro ka fuliyey magaalada muqdisho iyo gobolka galgaduud wasiirka gaashaandhigga maamulka somalilan ayaa iscasilay isagoo sheegay inuusan oggolaan karin in dhul loo saxiixo ethoobiya oo ah cadowga ummadda soomaaliyeed bulshada ku dhaqan degmada ufurow ee gobolka bay iyo deegaano kale ayaa si adag uga jawaabay go-aanka baddeenna qaybo ka mida loogu saxiixay amxaarada دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran siciid deni ayaa mar kale dib loogu doortay hogaamiyaha maamulka puntland hogaamiyaha maamulka somalilan ayaa amar ku bixiyey in la xiro wariyo dhowaan ka hadlay heshiiska shaaga oo ethoobiya la galay wararkaas waxaa la socday oo ka waramaya cabdifataax maxamed qaasim haashim haddaan ku horeyno puntland waxaa maanta ka dhacday magaalada garowe doorasho waxaana ku soo baxay siciid cabdulaahi deni waxaa wax dooranayey ee xildhibaanada deni waxaa la tartamayey xubno fara badan oo ay ugu cadcadaayeen ee cabdiweli maxamed cali gaas hogaamiyihii hore ee puntland maxamed cabdiraxmaan faroole oo isna uu dhalay hogaamiyihii hore ee puntland asad diyaano oo isaguna ah nin ku xiran sirdoonka maraykanka oo haysta ciidanka b s fta la yiraahdo islamarkaana uu dhalay hogaamiye kooxeed hore oo saaxiib la ahaa dowladda maraykanka deni wareegii koowaad ee doorashada uu ku soo baxay waxa uu helay soddon iyo shan cod halka wareegii labaad uu helay codad gaaraya afartan musharaxii ugu dambeeyey ee uu la tartamayey waxa uu ahaa nin lagu magacaabo doctor guuleed doorashadiisa kadib waxaa usoo hambaliyeeyey ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre xilli ay aad isku khilaafsan yihiin xasan sheekh maxamuud khudbad uu jeediyey maalintii shalay waa deniy waxa uu xusay in muddadii uu xilka hayay uu soo celiyey qabkii maamulka puntland uu ku lahaa dowladda federaalka isagoo markaa ula jeeday in uu la loolamayo xasan sheekh maxamuud oo khilaaf adag uu kala dhexeeyo tan iyo doorashadii madaxweynaha federaalka uu ku soo baxay ee muqdisho ka dhacday oo deni uu aaminsan yahay in si daran lagu khiyaameeyey siyaasiyiinta doorashadan isha ku hayay ee puntland ka dhacday waxay leeyihiin deni ma haysan taageerayaal ama xildhibaano soo saari karaya balse waxa uu ku soo baxay dhaqaalaha dowladda imaaraadka carabta iyo diblomaasiyiin etoobiyaan ah oo aad u taageerayey maxaa yeelay deni waa ninka dekedda boosaaso u saxiixay imaaraadka carabta sidoo kalena etoobiyaanka ka oggolaaday inay dhagax dhigaan dekedda magaalo xeebeedka garacad deni ayaa la doortay sannadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii bishan janawari oo kale muddadii uu xilka hayeyna waxaa gobolladaasi waqooyi bari ka dhacay sicir barar aad u baahsan dagaal qabiileedyada ayaa batay kuwa siyaasadda ku salaysan ayaa cirka isku shareeray ilaa sanad iyo bar magaalada garowe ay ku loolamayeen deni iyo siyaasiyiin ay ka mid yihiin kuwa musharaxiinta ah ee uu doorashada la galay saciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu lixdameeyadii ku dhashay magaalada muqdisho waxauu wax ku soo bartay dalka maleysiya waxauu ka soo mid noqday shaqaalihii dekedda magaalada boosaaso hay-ado kala duwan ayuu u soo shaqeeyey xilal ayuu ka soo qabtay dowladda federaalka isagoo ugu dambayntii shantii sannadood ee lasoo dhaafay madaxweyne ka noqday puntland haddana mar kale ayaa loo doortay dhanka gobolada waqooyi galbeedna waxaa laga soo tabinayaa war sheegaya in xabsiga loo taxaabay ee wariye cabdimaalik muuse coldoon oo isagu ka hadlay si weliba caqli iyo sharciba ah waxaa loogu yeeray is-afgaradka ee muuse biixi uu etoobiya uga soo saxiixay badda soomaaliya wararka ka imanaya gaar ahaan magaalada uu degan yahay ee burco waxay sheegayaan in ay soo weerareen ciidamo uu watay wiil uu dhalay muuse biixi dadka qaar waxay sheegayaan in la jir dilay halka kuwo kale ay sheegayaan in rasaas ay ku dhaawaceen ee cabdimaalik kadibna ay qaateen islamarkaana aan la ogeyn halka ay la ahdeen tallaabadan waxay u muuqanaysaabaa laleeyahay mid maamulka uu ku doonayo inuu ku dejiyo cerada dadweynaha qof walba oo damiir leh oo isyihaahdo arrintan ka hadalna uu ka baqdo in xabsiga loo taxaabo sida coldoon oo kale waxaana arrintan ay sidoo kale imanaysaa kadib markii maamulka somalilan uu xakamayn waayey dareenka dadweynaha oo aad uga soo horjeeda waxaa loogu yeeray heshiiska etoobiya lagu siiyey badda soomaaliya hal qof ayaa geeriyooda halka saddex kalena ay dhaawacmeen kadib markii ciidamada dowladda federaalk oo ay rasaas ku fureen dad shacaba oo ku sugan magaalada muqdisho iyo duleedkeeda cabdifitaax faarax ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa ku waramaya in askar ka tirsan dowladda federaalka ay dil iyo dhaawac u geysteen dad shacab oo ku shaahaynayay maqaaxi ku taalla deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada caasimada ee muqdisho iyo duleedkeeda ayaa aad uga argagaxay falkan naxariis darada iyo tacadiga ah oo ay ku dhaqaaqeen askar ka tirsan dowladda federaalka ciidamada ayaa si bareera u toogtay wiil dhallinyaro ah oo ku sugnaa goob maqaaxe oo ku taalla deegaanka ceelasha biyaha halkaas oo uu dhaawac ka soo gaaray wiilkaasi shacabka ah sida uu goobjoogo goobta ku sugnaa warbaahinta uu sheegay ceelasha biyaha waxa waaye waa isku ogtahay dan waa dhalinyaro badan tahay waxawaaye meelo badan oo lagu saaxiiyo lagu baashaalaa jirto anagiyo meesha iska fadhinoo baashaaleenoo cabdibilahna soo agmaray suuq oo gadaal hortan waxa waa ka kaceen suuqa markay wax ka kaceen meesha duufaani iyo wadi wixii adig dadkii soo kala carareen oo isku ogtahay soomaaliya aad ay u cas badan tahay markii la kala cararay oo macnaha maxaa leehi jiray oo wixii ciidana marka meesha maraayay oo cabdibila rabay ina raacaan cabdibilaha hoosa ugu maray xabadiyo ku rideen marka xabadiya markay ku rideen xabadana qaarna hoose nagu soo dhigeen anaga waxaa meesha dhalinyarta isla isdhex jirna waa fadhinay cali xuseen saaxiibkan ilaa u naxariisto asagana xabada kelidii ka haleeshay ilawareedyadu waxay intaasi ku darayaan in ehelada iyo asxaabta wiilka la toogtay ay dhaawiciisa u qaadeen dhanka magaalada caasimada ee muqdisho si xaaladiisa ay ula tacaalaan xarumaha caafimaadka ee ku yaala balse iyaga oo maraya isgoyska saybiano waxay mar qura la kulmeen rasaas uga imanaysa askarta dowladda federaalka waxaana ay halkaasi ku dhaawactireen qofkii shacabka ahaa waxaa sidoo kale dhaawacantay gabar la socotay wiilkaasi iyo laba kale oo ka mid a dadkii dhaawaca la socday waxawaaye masiibadaasaan ugu dhacday markaa inta qaadnay oo waxaan isdhaanay istaalgiiya istaala oo rayaal udhaayangeen waxa laga qawga allaay waa la soo cararnay xamaraa la soo aadnay anagoo saybiaan mareena haddana waxaana la fasaxaatiyin rigboonta waa lala gudbiyey haddana sidii oo kale xabadaan lagu soo furay gabar walaashiisa ku dhaawacantay lagu wiil oo qaraabadii asigana waxa waaye waa midna muraayad firirkeeda gashay wiil kalena dushii xabadda kasii haleeshay marka masiibadaasaan ugu dhacday marka waxa waaye ina lilah weyna ilaa rajicuun waxa calina ilaah u naxariisto waa iska ogtahay waxa waaye qof ciidan markuu meel istaajiyo mid kala waxawaaye maxaa u istaag ku dhacay mid midaa ku fasaxaayo mid wuxuu ku leeyahay istaag waxawaaye anaga midaana fasaxay fitaankii aan ku baxnay mid kale xabad lagu surin nooho ambalaas aheed ambalaas aheed ambalaasna nooho waa lay wada yaqaanaa inay ambalaas tahay ambalaasna waa og tahay dadka maka duub baabuurta kale kama duubno marka ujeeda gooniyeed maama cid loo qabtana ma jirto waa isku og tahay wax walba waxawaaye isiyaa laga soo dhiganaa wax wax gadaal u raacaya malaha si kastaba dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada caasimada ee muqdisho iyo duleedkeeda ayaa wajahaya dilal iyo tacadi joogto ay kala kulmayaan askarta dowladda federaalka oo dhaqan ka dhigtay daadinta dhiigga dadka shacabka iyo boobka hantidooda
yuusuf garaad oo xilal ka soo qabtay dowladda federaalk ayaa sheegay in ethoobiya gobolada waqooyi u qaadan doonto sida harar oo kale halkaas oo hadda xabashida xisaabsan maxamed ciise ayaa ka waramaya siyaasiga yuusuf garaad cumar oo dowladda federaalka ka soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ayaa dood uu khadka twitter-ka kula galay xubno ka tirsan somalilan kusoo bandhigay halista heshiisku sheega loo saxiixay xabashida ma jirin wax macluumaad ah ama xujooyin ah ay soo bandhigeen xubnaha taageersan xabashida oo aan ka ahayn in wax laga siinayo lacagta diyaaradda etoobiya yuusuf ayaa sheegay in etoobiya ay horey dhul ugu qaadatay soomaaliya war walaalo howd baa lagaa qaaday reserve area lagaa qaaday ogadeen waxay ula baxeen oo dhulkii soomaaliyeed oo aniga dhulkayga ah bay naga qaadeen maanta wax walboo naga dhexeeya annaga naga dhexeeya ama degaan ha aato dhul ama ha aato ama bad ha aato aan ku doodno aan isku qabsanno aan isu goyno aan wada lahaanno laakiin war xabashi oo orijinkeeda iyo taariikhdeeda la yaqaano oo oo ka soo jeeda boqortooyo gumaysiya oo markii gumaysiga ay ka soo baxday oo ay military noqotay waxay isku dayday iyo taariikhdii qoraysay aan ognahay oo hadda madaxda joogtaa ay ku hadlayaan ama aan xoog ku helno ama aan si kale ku helno laakiin waa inaan helnaa bad wuxuu tilmaamay halista kale oo uu leeyahay heshiisku sheega isagoona soo xiganaya wararka ka soo baxaya etoobiya war adeerayaalo haddaan badda ku soo darno somalilandna iskama celin karto heshiis waxaa lagula galay ayadoo lagu ogyahay inaadan sharci lahayn aad ku saxiixdo heshiis haddii lagaaga baxyo aad u dacwoonaysaa waad dhegaysateen waraysiga uu bixiyey la taliyaha amniga qaranka ee ethoobiya wuxuu sheegay sagaal iyo sagaashan ilaa boqol sano inay doonayeen etoobiya in loo saxiixo laakiin somaliland mas-uuliyiinteedu ay ku adkaysteen konton sano waa laba generation ayuu yidhi oo iyaduba ma xuma macnaha kontonkaa sannadood marka haddaad eegto muxuu ka wadaa laba generation weeye oo ma xuma etoobiyana way isbedeli kartaa buu ku daray kelmaddaas muxuu ka wadaa maxaa isbedelaya isaga ayaa sii fasiraya wax isbedeli kara waxa uuna yidhi haddaan eegno harar afartan sano ka hor magaalo soomaaliyeed ayay ahayd jinacsanay oo jigjiga laba iyo toban kilomitr u jirta laba kun iyo lixdii magaalo soomaaliyeed ayay ahayd oo geri ayaa deganaa marka demographic change waxa waxaa lagu tashanayaa soomaaliya anigu markaan beriga aan aad u daada yaraa waxaan xusuustaa waxaa la dhihi jiray soomaaliya waa ilaa toddoba milyan etoobiyana waa lix iyo labaatan milyan hadday saas sax ahayd anigu ma hubo meel kama akrin dadkan ka maqli jiray hadday sax ahayd bal eeg toddoba milyan markaan ahayn haddana shan iyo toban milyan baa tihiin baa la leeyahay markii ayagu lix iyo labaatan ahayn hadda boqol iyo labaatan milyan baa ahaydeen baa la leeyahay hadday saasi dhab tahay oon uga talagalno inay dhab tahay cid tirisay labada dal midna ma jirto haddaan laakiin ka soo qaadna inay dhab tahay konton sano ama laba generation oo hadda naga dhiman imise ayay noqonaysaa tirada etoobiyaanku ninka ku dhashay lughaya oo hadda la saxiixayo da-daa ku gaara intaa ku tarma ma dhihi kartaa ka laabo oo ka noqo wuxuu ugu baaqay maamulka somalilan inay garowsadaan in dhulkan uu ka dhexeeyo ummadda soomaaliyeed isagoona u muujiyey in difaaciisa xitaa ay gaari karto in la isku qarxiyo etoobiyaanka soomaalinimadii wadajirkeedii iyo wixii annaga naga dhexeeyey wax walba aan uga hadalno aan uga doodno aan isku qabanno laakiin walaalayaalow dhulkan dhulkan ilaahay soomaali buu siiyey soomaali baa leh ama somalilan ha goosato somalilan ha lahaato ama soomaaliya ha ka mid ahaato ha lahaato iyagu ama madax ha ka noqdeen ama qayb ha ka ahaadeen laakiin xabashi oo taariikhdeeda og tihiin waxaan soo xiganayaa ninka la yidhaahdo cusmaan jaamac oo ah nin reer somalilan oo wasiir ka soo ahaan jiray dowladdii maxamed siyaad barre wuxuu iiga sheekiyey oo odaya oo laga yaabo cusmaan kalluun bay dadka qaar u yaqaanaan ma jeclinaan heesaha sef area markii la bixiyey buu igu yidhi conceptiga isqarxinta maynaan aqoon madaxdeennuna noomay sheegin laakiin hadday isqarxiyana dhihi lahayn waa isqarxin lahayn buu yidhi etoobiya ayaa sheegtay in dowladda elitariya ay uga baxday heshiis ay ku isticmaali lahayd dekedaha musawac iyo casab sidaas ayna ugu soo wareegteen dhanka soomaaliya siyaasiyiinta soomaalida badankood ayaana marka xilalka hayaan xabashida etoobiya la jira oo shacabka u hoosaasiya qaarkoodna marka ay ka degaan xilka runta sheegaa siyaasi caanka ah gobolada waqooyi ayaa sheegay in soomaaliya loogu ooyi doono sida falastiin oo kale haddaan laga hortegin saxiixa xabashadu doonayso inay ku qabsato baddeenna faah-faahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya mahad cubayd mustafe keydsane oo ka mid ah siyaasiyiinta maamulka somalilan ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta kaga hadlay arrimo dhowr ah oo la xiriira damaca xabashida ay ka leedahay xeebaha soomaaliya iyo haddii uu u hirgalo rabitaankeeda waxaa ka dhalan kara mustaqbalka fog iyo kan dhow intaba wuxuu sheegay in dunida aysan jirin dhul la isa siiyo laakiin la kala qabsado wuxuuna tusaale u soo qaatay kuuba oo ay dhul ka haysato dowladda maraykanka muddo ku siman siddeetan sano wuxuuna sheegay inaysan ka soo ceshan karin waxa weeyaan markaad eegto xidhiirka caalamiga ah xidhiirka caalamiga ah dee dhul laysma siiyo dowladdu waa suurtagal inay dhul kala qabsadaan laakiin dhul lays- laysma siiyo maalgashina laguma sheegi karo dhul la bixiyey jasiiradaha qaar baa la yidhaahdaa matalan guantanamo oo kale liis baa lagu bixiyey kuuba bal waa taase maraykanka ka soo ceshato siddeetan sannadood bay maraysaa guantanamo liiskii lagu bixiyey bal waa taase ha ka soo ceshato kama soo ceshan karto maalin baa loo ilduufay khalaas dee taasi waaba jasiirad kani kani mainlandkeenniibuu ku yaallaa jasiirad ma sacdudiin oo kale de ma aha mainlandkeenniibuu ku yaallaa wuxuu sheegay haddii ay dhacdo in lughaye ay qabsato xabashidu soomaalida kale ay ku qasbanaan doonaan inay fiise u qaataan jabuuti maadaama ay xabashidu meesha soo gashay inkastoo aynaan ilaa iminka arag m o u k laakiinse waxaynu aragnay ridwaan xuseen wixii uu sheegay baynu maqalnay wuxuu sheegay inkastoo aanu wax walba sheegin haddana wuxuu iftiimiyey in la rabo geestir ilaa ilaa lughaya inay noqoto territories ay leedahay etoobiya oo macnaheedu yahay wixii lughaya xadkeedu yahay ilaa lawyacaddo etoobiya ayaa ka talin doonta wey macnaheedu waxa weeye oo macnaheedu wahay dalkaa soomaaliyeed ee jabuuti la yidhaahdo fiisaynu u qaadan doonaa etoobiyanu dhex mari doonaa oo macnaheedu yahay ciidamo ayaa la keeni doonaa dabadeetana maalinba gobol baa lagu lagu fidi doonaa ilaa ilaa marka dambe ay noqoto taariikh soomaali baa dhulkan lahaan jirtay siyaasigan ayaa sheegay in abiy axmed fikirkiisu yahay mid gumaysi etoobiyana aysan qofka soomaaliga ah u aqoon qof dal leh abasinia iminka abiy axmed bay dad odhanayaan waa oromo abiy axmed oromo ha ahaado laakiin fikirkiisu waa fikir abasiniana waa fikir gumayste weeye qolada keliya hee afrika ee gumaysigii ka qayb gashay 1884 ee gumaysigii ka qayb gashay ee wax ka qaybsatay ee dalalkii afrikaanka ee la qaybsanayay etoobiya ahayd qolada keliya isu haysatay inay xaq u leedahay inay ilaa niilka oo suudaan darafkeeda boorsaciid ilaa halka ugu dambaysa ee dhulkeenna soomaalida inay xukunto iyadu leedahay oy diiniyeeda xaq ugu leedahay taa weeye etoobiya markaas qofka soomaaliga ah sidiisaba uma taqaano inuu yahay qof dal leh uma taqaano wuxuu ugu dambayntii xusay in dekedda xabashidu leedahay waynu u baahannahay ay tahay mid marmarsiyo ah ee ay leedahay damac ka fog wax soo hadhay deked baanu u baahannahay dekeddu waa marmarsiiyo ee laakiin istaraatiijiyada dhabtahay taa maaha dekeddu waa marmarsiiyo istaraatiijiyada dhabtahay waxa weeyaan in ay dhulka xeebta adegaan weligoodna taasay doonayeen had waxba may ahaateen hadday xoog in lagaga qabsadaan oo oo- oo markaa waxumaynu odhan lahayn war dee aynu dhulkeenni soo ceshana baynu odhan lahayn laakiin maanta inaynu inagu u gacan gelinno dhulkeenna arrintaasi waxa weeyaan waa adiga oo adigu xabad madaxa iskaga dhuftay oo hantidaadiina yidhi hebelow markaan xabaddaasi madaxa igaga dhacdo qaado oo waxaa la waxaan hanti leeyahay iyo waxaan dumar leeyahay iyo waxaan carruur leeyahay addoonso bay ka dhigan tahay maamulka somalilan ayaa caburin iyo marin habaabin weli ku wada bulshada xilli ay etoobiya soo damacinayso xeebaheenna ayna caddaysatay gumaysiga ay la damacsan tahay dadkeenna
boqolaal qoys oo ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey dhulboob iyo barakxin ay kala kulmayaan dowladda federaalka waxaa ka waramaya cabdiraxmaan beder qoysaska ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhulboob iyo barakicin ay kala kulmayaan dowladda federaalka dadkani laga barakicinayo dhulkooda ayaa ku nool xaafadda dabdabiska ee ku taala degmada wadajir ee magaalada caasimadda waxayna sheegeen in loo qabtay muddo laba bil gudaheed inay kaga qaxaan dhulkooda dadkani ayaa sidoo kale sheegay in meesha ay degan yihiin ay ku noolaayeen muddo soddon sano ah caruurtoodana ay ku dhasheen waxbarashadooduna ay meel dhex u marayso ayna ka guuri karin halkaasi qaar ka mid a dadkaasi oo la hadlay saxaafadda ayaa ka waramaya dhibaatada ay kala kulmayaan dowladda federaalka iyo muddada loo qabtay inay kaga baxaan guryahooda maanta si inay qof aana muwaadin ahayn labaatan iyo shan biri gudahooda laba bilood gudahooda ay muddo iigu qabato annaga xaq uma lihin qof kiraystaa oo maanta guri kira ku jiro aa muddo laba bilood haddii loo qabto xataa oo hadduu wuxuu ku guuran waayo muddada loo kordhiyaa oo la siiyaa ولنا وانا مواطن اهين nolol bay abuurteen nolol baa dhoodkeeda waxay maanta soo helaanay quutaan Ar- iskuulladii xataa lama tixgelinayo tan dugsiyeedkeedii lama xataa lama tixgelinayo waxa weeye caruurteenni waa mustaqbal beelayaan mana guuri karno dowladda federaalka ayaa wadaboobka dhulka danta guud waxayna ka iibinayaan shirkado iyo ganacsato halka dadka qaar ololka ay gaarka u leeyihiin laga dhacayo inta la sameeyo warqado been abuur ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro iyo howlgallo ka fuliyey magaalada muqdisho iyo gobolka galgaduud ciidamo ka tirsan guutada qarxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ay kaga sugnaayeen inta u dhexaysa jubbo iyo manabooliyo ee magaalada muqdisho askartan qaraxa lala beegsaday ayaa si gaara kaga tirsanaa kuwa la dagaalama xijaabka sharciga ah ee haweenka dhanka gobolka galgaduudna ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax iyo kabiin la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ku socdaalayay duleedka degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ciidamadan ayaa markii weerarka la kulmeen waxa ay ku socdeen waddada xiriirsa ceeldheer iyo dhuusamareeb waxaana soo gaaray khasaarooyin kala duwan ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ayaana halkaa ku dhintay wasiirka gaashaandhigga maamulka somalilan ayaa iscasilay isagoo sheegay inuusan ogolaan karin in dhul loo saxiixo xabashida mar kale waxaa ka waramaya cabdiraxmaan beder wasiirka gaashaandhigga somalilan cabdiqani maxamuud caateeye ayaa xalay ku dhawaaqay iscasilaadiisa waxuuna u sababayey sida tan kaga maqnaa soomaali haddaynu nahay cadowga koowaad ee ummadan soomaalida ah ee ilaahay geeska africa ku uumay inay ethoobiyan tahayna cidooda soomaaliya mid yar iyo mid weynba wuu og yahay maantana nimankii dhulkeena qeyb haystay ee ethoobiyaanka ahaa inuu maantana yidhahdo badeynii baan soo fadhiisanayaa oo labaatan kilomitr aan ka qaadanay bad iyo beriba yeeli maayo anoo jooganna waxa weeyaan ima maayaan anoo xil haya haddaan dibadda joogana waxay rag yeelayaan yeelaya aduaa la wuxuu sheegay in kahor iscasilaadiisa uu su-aalo weydiiyey muuse biixi
maadaama waxaan aaminsanahay inaanu xabasho dhulkan aan iman waan weydiiyey soo iman karaa dhulkeena maxaa uu kasoo doonayaa hadduu xataa meeshu doonada somalilan ka mida bad uu aan leenahay anigu xabashu uma ogeli meeshii doontaba ha ahaato markii aan isla fahmi weynay waxaan go-aansaday markaa inaan xilkaas ka dogo oon iskaga tago madaxweyneha habkan ku kala imanayba may ahayn hab wanaagsan waxaan gaarnay heer aan is afgaran weyno wax detail aan sii galana ma jecli maadaama toddoba sana aan madaxweynaha wada shaqeyneynay laakiin is afgaran waa badan madaxweynuhuna de wax walba limid bay leeyihin markuu limidkii wuxuu gaadho dee ma imanayso ixtiraamkii meeshuu ka baxaya maadaama dalkii xabashi la siinayo taaniguma yeeli wasiirka iscasilay ayaa ka mid ah bulshada awdal iyo qabaayilka aadka u diidan iibka badda horta beelahaasaan ayay ayay dadkayguna ka mid yihiin keligaya kamaana gelgelinaya dhammaan intii ilaahay ku uumoo dhan way way diiday mana ogola mana yeelayaan waayo dhulkooga in waa dadkan ilaahay ku wada uuma dhammaantoodba waa dad isku mida isku jinsiya isku afa isku diina necabna waxa weeye cadowga soo jireenka ah ee xabashida mana ogolaanayaan taa waan aaminsanahay aniguna waxa weeyaan maadaama dad damiir baan leh tayda shaksiga iyo tayda aan aaminsanahay iyo aaminsanaanteeda waxa kow ka ah nin kastoo soomaali ah muxuu ku koraa cadowgiisa koowaad inuu yahay ethoobiyan ama xabash taasaan aniga shaksiyan aaminsan oon la gabanayn inuu maantana uu gurigaygii yimaado oo badaydii yimaado oo manfacaygii iyo waxaygii ka awow ka awow lanoo dhigay inuu xabasho soo duldego halkaa luqhayo keliya maaha haddii meer la geynayo iyo haddii laasqor la geynayo iyo haddii meel kaloo xeeb oo kaleo soomaalileed la geynayo midowga wuxuu intaa ku daray in ethoobiya ay tahay dowlad kirishtaan ah soomaaliduna muslimiin yihiin
waxa weeyaan cadowgan waa cadow soo jireena mid waxa weeyaan dhaqan oo soomaalida iyo amxaaradu aanay isoo galayn maadaama bulsho kala duwan yihiin labada bulshona waxay kala haystaan mabaadii kala duwan oo ah iyo caqiidooyin midna wuxuu christian wey midna waa waa islaam markaa laba isku iman karayaba maaha taasaana keenaysa cadaawadda soo jireenka wayna jiraysa mid dhammaanaysa maaha wasiirka maadaama uu la kulmay muuse bixi wuxuu daaha ka rogay xogta dhabta ah iyo damaca ethoobiya xaqiiqada rasmiga ah ee fadhido aniga kuu huba kirana maaha waa aniga erig kugu daray abiy axmed uu carcartamayey bil ka hor wuxuu lahaa waa inaan bad helnaa soomaali waa inaan ka helnaa maantana intiibuu taagan yahay waana kuri lughayo iska daa barig lughayo iska daa habashi silac buu rabaa wa- waa inaynu si wada jira u wada eegnaa maaha hebel iyo hebel waa inay si wada jira waayo wax hanti inaga wada dhaxaysa iscasilaada wasiirka gaashaandhigga ayaa muujinaysa damaca ethoobiya ee qabsashada badda soomaaliya bulshada ku dhaqan degmada ufurow ee gobolka baay iyo deegaano kale ayaa si adag uga jawaabay go-aanka baddeena qeybo ka mida loogu saxiixay xabashida waxaa ka waramaya cabdulaahi soomaali dadka ku dhaqan degmada ufurow ee gobolka bay ayaa shalay isugu soo baxay banaanbax ka dhana dowladda itoobiya oo doonaysa inay qaadato badda soomaaliya xilli birrigana ciidamo badan oo kuwada ay ku sugan yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxay isugu yimaadeen barxad ku taalla magaalada ufurow waxaanay muujiyeen siday uga dhiidhinayaan in itoobiya loo saxiixo qayb ka mid a badda soomaaliya dadkan ayaa waxay sheegeen in itoobiya ay tahay cadowga koowaad ee soomaaliya loona baahan yahay in si wadajir ah looga hortago culimaahudiinka iyo hogaamiyaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta deegaanka ee walaayadda islaamiga ee baay ayaa bulshada la hadlay waxaanay u sheegeen in loo baahan yahay in la isku duubnaado islamarkaasina la iska dhasho etoobiya gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayadka islaamiga ah sheekh ibraahim maxamed nuur shaacirul islaam ayaa ka mid ahaa dadkii mikrofonka lagu soo dhoweeyey islamarkaasina muujiyey cadaawadda etoobiya iyo damaceeda guracan ee soomaaliya ku wajahan
soomaalida waxaan leeyahay soomaaliyay ninka la yidhahdo abiy axmed weligiisa ma qarin jirin arrimaha wuxuu dhihi jiray soom etoobiya xaal ha ku yeelato ama xoog ha ku yeelatee etoobiya waa inay deked yeelato ayuu dhihi jiray waxaan hadda maxaa waaye afka baarkiisu waaye ma ogiye etoobiya waxay ula jeeddaa inay xoog ku qabsato oo maxaa yeelay dhowr sano ka hor ayaa waxay samaysatay ciidamo badeed ayay samaysatay iyadoo bad lahayn waxay samaysatay maraakiib bay samaysatay iyadoon bad lahayn xaggee u socotay waa og- waan ogeyn annagu waan sheegi jirnay waxay u socotay inay qaadato badda soomaaliyeed ay yeelato oo qaadato ayay rabtay arrinta ayadana waxaa la rabaa in laga dhiidhiyo gudbo soomaalida waxaan leeyahay soomaaliyay ninka la yidhahdo abiy axmed weligiisa ma qarin jirin arrimaha oo maxaa yeelay dhowr sano ka hor caalamka maanaa qaramada midoobey dacwo geenayaa buu leeyahay shaacirka maxaa asaas u le dad ganacsato ah oo masaak etoobiya oo etoobiya aan iska dicino aan ka bilaawno midda qasaxa dheero joogta aan
shaacirul islaam waxa uu sheegay in loo baahan yahay in etoobiya la iska dhacsho asigoo dadka deegaanka kula taliyey inay xabadda ku bilaabaan ciidamada etoobiya ee haysta magaalada qansax dheere oo furow ay daris yihiin marka waxaan leenahay soomaaliyay indhaha kala qaada indhaha kala qaada iska dhiciya war wixii xoog laga- lagaga qaato wixii xoog lagaga qaato maxaa lagu soo cishidaa xooga lagu soo cishidaa soo ma aha etoobiya xoog bay noo qaatay ma sabeen baan ku xiraynaa ma tu- ma barinaynaa war xoog baa looga qaata loogu soo celinaa xoog aan u adeegsano oo jihaadka aan galno oo mujaahidiinta aan garab istaagno oo etoobiya aan iska dicino aan ka bilaawno midda qasaxa dheeri joogta aan ka bilaawno qaala tacaala يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين والكوة أنك باللون كوة أنك باللون أنا سكك عينه
banaanbaxa dadka ka hadlay sidoo kale waxaa ka mid ahaa ugaas cabdulaahi isaaq yare oo ah ugaaska beesha luwaay itoobiya ogeelka burbursan dhatiya dagaalo sokay ka dhiyeen oo tigray goonan goonta amxaaradda la dagaalamaayta itoobiya ogeelka burbursan aan madaysanayna in taaka dhulka soomaaliya kumadalta qabsata may ku yaaba maara insha allahu tacaala mujaahidada diideen arda ay ka baraarugooy dhagda ay geliyooy adowga ummadda soomaaliyeed ay ka baraarugooy langata zaylac dekada zaylac qabsada baran ufura u qabsada ha haddii geelka ufur may waa zaylac itoobiyaan geelka qabsada oo dega baro u fura waa dega taas ka saabtama macnaa haddii isan jihaadkan galna isan la dagaalagna oo jihaadkiisan garab ansiina bariyay iyadoo kiinga lahasadayaasiin ka gale taasi ogaadaysa insha allahu tacaala ay baraarugoy dadka ka qayb galay banaanbaxa oo furuu ka dhacay ayaa waxay ahaayeen kuwo qiiraysan isla markaana doonaya in warka goobta laga sheegayo ficil loo bedelo sidoo kale deegaanka kurtun oo hoostaga degmada berdaane ayaa ka mid a meelaha shalay mudaaharadyada ballaaran oo ay ka dhaceen kuwaas oo itoobiya looga soo horjeedo sidoo kale waxaa dibadbaxyo kale ay ka dhaceen deegaanka yaaq barawe oo hoostaga degmada diinsoor iyo weliba degmada labaatan jiro shalay meelaha dadka badan ay isugu soo baxeen ee gobolka bay ka tirsan waxaa ka mid ah idaale iyo buulo fullaay waxaana dadku ay muujiyeen dareenkooda ku aadan siday uga soo horjeedaan in badda soomaaliya qayb ka mid a itoobiya loo hibeeyo madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa dhowaan itoobiya waxa uu u saxiixay labaatan kilomitir oo ka mid ah badda cas ee soomaaliya waxaana badda itoobiya loo saxiixay ka mid ah qaybta ay ku fadhiso dekedda magaalada saylac arrintaas ayaa waxaa ka dhiidiyey qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed iyadoo walaayaadka islaamiga ay ka socdaan mudaaharadyada looga soo horjeedo damaca itoobiya
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan oo naga intaa